galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaanaysa washington
ramadaan kariim dhegaystayaal meel walba aad joogtaan waa maalin arbaca ah bisha julaay waa shan iyo toban sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika telefoonnada gacanta iyo boggaan boggaan internet ku leenahay ee v o a somali dot com idaacaddeeda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo ismaaciil xuseen farshad
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah weerar gaadmaa iyo iska-horimaad ka dhacay gobolka gedo annagu saacadii markay afar saac tahay yaa waxaana maray likooyin ugu maray baabuur maganaysaa gaasaaman ay leeyihiin kinyaasi markay maqan yihiin muddo toban daqiiqo ay naga maqan yihiin baqarax baa dhacay meel oo afar kilomitir siil idirsabaa lagu dagaalay qarax baan maqlay dinaar baan maqlay waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan wadahadallada saddex geesoodka ah ee ka socda garoowe doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha warmahayga dhiig inaan ka tiro uma tumaalaysan ha yeeshee nin aan ii turayn uma taxniigoodo culimmada tembiga weyn leh oo tahajudkaa maahi ha yeeshee salaad koran tukada toobad ma ilaawo gobonnimo haddii loo tartamo tiigsa ma idhaahdo ha yeeshee haddii la abtirsado igu takoor maaha markana dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka
iska hor imaad ayaa maanta ka dhacay gobolka gedo oo u dhexeeya ciidamada kenya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab iska hor imaadkan ayaa dad goobjoog ah ay sheegeen inuu daba socday qadar qarax miino oo lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ka timi dhinaca xadka una socotay magaalada ceel cadde goobjoogayaasha ayaa waxay sheegeen in khasaare dhimasho iyo dhaawac leh uu meesha ka dhacay inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin tirada askarta iyo maleeshiyada waxyeeladu soo gaadhay iska horrimaadka ayaa ka dhacay deegaanka likoley meel u dhow diyaaradaha qumaatiga u kaca ee kenya ayaa dadweynaha deegaanka ay arkayeen iyaga oo ku degaya goobtaasi dowladda kenya ayaan weli ka hadlin weerarkan madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maanta oo arbacaha ka hadli doona mar kale heshiiskii taariikhiga ahaa ee nukliyeerka iiraan isagoo shir jaraa'id ku qaban doona aqalka cad kuna dhiirigelinaya heshiiskaasi xubno badan oo jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiinta iyo hogaamiyayaasha sida hogaamiyaha israa'il benyamin netanyahu ayaa ku diidan madaxweyne obama qaabka oo u qiimeynaya ama u eegaya heshiiskan lala galay iiraan iyo wadamada dunida ugu awood daroon oo shalay ka dhacay magaalada vienna waxaana uu madaxweynuhu ku kalsoon yahay in heshiiskani uu jarayo wadadii iiraan ay u mari lahayd horumarinta nukliyeerkeeda waraysi uu siiyey wargeyska the new york times ayuu ku sheegay madaxweyne obama in heshiiskan uu gaaray ujeedooyinkii asaasiga ahaa ee laga lahaa iyadoo xitaa dadkii mowqifka adag ka haysta iiraan ay hadda arkayaan saameynta arrintani ay yeelan karto obama ayaa sheegay in cid walba oo madaxweyne ah tobanka sano ama shan iyo tobanka sano ee soo socota ay awood u yeelan doonto inay isticmaasho awood militari ama ay kusoo rogtay iiraan cunuqabatayn balse heshiiskani waxa uu siinayaa ayuu yidhi xog ogaalnimo gudaha ah oo nukliyeerka iiraan ku saabsan iyo aqoonsi caalami ah ay uga hortegi karaan xadgudub walba oo heshiiskaasi loo geysto sharci dejiyaasha dalka gariiga ayaa la filayaa in ay maanta cod u qaadaan qorshaha cusub ee guntigiijiska ah kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka gariiga uu ka codsaday mudanayaasha baarlamaanka in ay taageeraan isbedeladan cusub oo ay dalbadeen dalalka midowda yurub ee deymaha ku leh dalkiisa taas beddelkeedana ay xilligan amaahin doonaan lacago kale oo uu u baahan yahay dalkiisu mudanayaasha baarlamaanka ayaa la filayaa in ay maanta gelinka hore ku qaadan doonto doodda hindisahan kadibna ay meel marin doonaan hindisahan ayaa baarlamaanka loo gudbiyey shalay salaasadii kaas oo ay ka muuqdeen cashuuro kala duwan oo cusub dibu habayn ku saabsan dhinaca lacagaha bisilka ah ee la siiyo dadka waaweyn iyo weliba kormeerid adag oo lagu samaynayo laamaha maaliyadda ee xukuumadda dalalka midowda yurub ee deymaha ku leh gariiga ayaa dalbaday in golaha baarlamaanku ansixiyo qorshahan si loo bilaabo wadaxaajoodka deyn kale oo samata bixin ah oo gaadhaysa ilaa shan iyo sagaashan bilyan oo dollar oo gariiga la siiyo
hogaamiyaha daalibaanka afghanistan ayaa soo dhoweeyey wadahadallo siyaasadeed oo uula gala dowladda kaabuul iyo dowladaha shisheeye si dib loogu soo afjaro afar iyo toban sano oo dagaal uu ka socda dalka afghanistan hogaamiyaha daalibaan mullah cumar oo sanad walba mar fariin soo diray xilliga ciidda ayaa ku sababeeyey dagaalka kooxdiisa ee afghanistan ay ka wadaan in uu ahaa markaasi mid ay doonayeen in ay dalkaasi nabad iyo dowlad islaamiya uga dhisaan qoraal markaasi ku saabsan oo uu arrintan oo uu soo diray mullah cumar ayuu ku difaacay wadahadallada dhowaanahanba oo ay la wadeen xukuumadda kaabuul iyo weliba kooxaha ciidamada shisheeye ee dalkaasi ku sugan waxa uu sheegay mullah cumar in wadahadalladu diin ahaan ay bannaan yihiin iyadoo buu yidhi looga gol leeyahay in dalkaasi looga saaro ciidamada shisheeyaha ee ku jira islamarkaana looga dhiso dowlad saxa oo islaami ah hadalka uu soo saaray mullah cumar ayaa u muuqday mid uu kaga hadlayo walaaca markaasi ay kooxdiisu ka qabaan arrimaha ku saabsan xuquuqda dumarka iyo weliba dadka laga tirada badan yahay oo uu sheegay in ay aqoonsan yihiin sharcinimada xuquuqda dhammaan dadka reer afghanistan oo ay ku jiraan dadka laga tirada badan yahay
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaana waa v o a washington wararka ka imanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in weerar gaadmo ah ay ururka al-shabaab ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya inta u dhexaysa dhamase iyo ceelcadde dadka tuulooyinka ku dhaqan ayaa v o a u sheegay inay arkeen qarax lala beegsaday kolonyada iyo iska hor imaad dhacay markaasi kadib haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee tuulada likoley oo u dhow goobta weerar ka dhacay kula xidhiidhay maxamuud nuure cusmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta iyo dadka degan tuuladaasi
anagu saacadii markay afar saac tahay yaa waxaana maray likoyn ugu maray baabuur magaranaysaa gaasaaman ay leeyihiin kinyaati kabacdi maxaa dhacay ayna mareen markii markay baabuurta gaashaaman ayna mareen mar afar saaca markay maqan yihiin muddo toban daqiiqo ay naga maqan yihiin baqarax baa dhacay meel oo afar kilomitr tuulida u jirta baa lagu dagaalay qarax baan maqalnay oo dinaar baan maqalnay annagu wax tegi male mana tegi karno way degtay meeshaasay diyaarada ugu imaadeen xabadahoo dhan bay riday wax ilaahay aasuuma maanta meesha iyada joogo islaam oo joogi kara male meesha ayadaheed wixii annaga xoole naga aaday hadda iyaga siiga imaadeen dadkii magaranaysaa reedka ahay oo shacabka ahay oo tuulida likeelay joogina iyo wixii maanta xoole u raacay iyo wixii eriya joogoo dhammaanana way siigeen oo gacantay ka baxeen ilaahayna waxba ma yeelin dowladda kenya baabuur gaasaaman ay wateen hadda la joogo meesha ay dega yihiin helikobtaro diyaaradeena way u imaadeen nimankii hadda way wareeganaan hadee nimankii horesama haddana meel ay ka aadeen ma naqaano waa un hadee weerar koron bay kolley isgaleen mana tegin meesha annaga waaya waxaad ii sheegtaa marka qaraxa dhacay miina miyuu ahaa mise wax laga tuuray qori laga riday maya maya xogtaas kama bixin karno ma bixin karno lama jeedin laakiin sidii hadda ay nala ahayd qarax oo miinuu nala ahaa waa gartay marka miinada wax wax ku noqday ood aragteen ama baabuur ama dad ama helikobtero dad dhaawaca qaadaya ma aragteen waxyaabahaas
sidaan sheekada hadda maqalnay dadka meesha jooga siiga oo xoolaha la joogay oo xoolihii gacanta ka baxeen ayagana ay siideen ayagoo carar waxay noo sheegeen annaga ma tegina inuu baabuur kunyaatiga ka jirtay waa gartay marka kabacdi rasaas miyaa dhacday oo dagaal miyaa dhacay mise qaraxaasun buu ku ekaa dhacdadu qaraxa markuu dhacay oo qarax isaga markii horeysa u dhacay wixii qaraxaas ka dameeyey qoryo waaweyn oo nagas walba nooc walba leh yaa dhacay waa garta maxaa ka mid ah qoryahaad maqlaysay qoryahaas waxaan maqlaynaa meesha ka dhacay waa u dhaweyna dabajeex kor liiraa u yaraa waa gartay maxaana u weynaa waxaa u weynaa waryaha baabuurta saarno haddii ani ma aqaana waryaha baabuurta saarno warada wareego faro ay saaran tahay oo saddex dhuumoodka laba dhaca u weynaa oo kolba dhan loo ridayo xagga naga loo soo ridayo digsiga magaalada saddex dhuumooda lisaamaayo tii wariga weyn oo baabuurka saaran oo dhan walba loo ridin waa u weynaa muddo intee leeg ayaa iska horimaadkaasi socday ee afar saac uu bilowday adiga ilaa lix saac iyo yaa socda hadda xabadaa weli mar dhowba goos waa dhaahayeen hadda maxaa jira marka meesha weli ma laysku hor fadhiyaa mise dhinac baa dhabar ka jeediyey annagu hadda oon taaganahay tuulidan joognaa likoley haddee dad shacabaho meesha degan oo rayid baan nahay meesha ayadana dad hadda tagay oo magaranaysaa ma yihin wix alla wixi xoolo meesha nooga foofina ilmiyo siiyaay maayo hadda la joogo magaranaysaa wax xoolo oon hayna male wax khasaaro kale kama warrami kara laakiin nimankii oo kenyaata iyo baabuurta waa degan yihiin waa gartay marka kenyaatigu meeshaas eh, qaraxu ka dhacay meel u dhow may degan yihiin xagee bay u socdeen xagee bay ka yimaadeen wadanka aan kenya xaggeeda oo magaranaysaa dhamas ay ka imaadeen waxay u socdeen meesha layihaha ceelcadda ay u socdeen waa gartay jidkaas marka si joogtaa ma ay u isticmaalaan mise maanta unbay soo mareen ma jidka adigu subaxiisa waa ma toddobaadkiiba waa maray maraan waa mara jidka waa maraan joogta ay isticmaala waa gartay waxaad ii sheegtaa wa- gedo gobolkaas waxaa laga sheegayaa dhaqdhaqaaq xooggan oo ciidamo ay samaynayaan ma dareenteen idinku dhaqdhaqaaqaas wallaahi anaga meel eh, dee tuula aan degannahay oo ma garanaysaa dhaqdhaqaaq geeda ka jira dee waan maqlay inay oo kenyana ay dhaqaaqday oo ay u socoto baar dheero etoobiana ay dhaqaaqday inay u socoto eh, degmada baar dheer dareenku waa sidee marka dadka degaanka hadda dareenka deegaanka dadka dee waa ismaga waa rafaasanahay waa rafaasanahay haddii xabadda ay korna diyaaradda ayna duqoynayso maalinaada shanaada meel oo tuulida korkeeda ay duqoysay oo dad reer aar la jira ay dhamaysay oo laba bilcamooda oo dhaawaca haddii marba dee dagaal waad garan kartaa kenyana ay baxday eh, ethoobiana ay baxday waa un kaleey waad garanaysaa cabsi waa jirtaa cabsi waa jirtaa waa gartay marka diyaaradaha maanta soo kacay waxaad ii sheegtay helikobtaro inay ahaayeen diyaarada aan helikobtaro ahayn miyay jireen oo deegaanka aad ku aragteen ama hawada marayay ha helicopter ah helicopter bay ahaayeen helicopter bay ahaayeen kaasi waxa uu ahaa maxamuud nuure cismaan oo ka mid ah dadka degan tuulada likooley wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf dhanka kalena dhaqdhaqaaqiyo milatari ayaa ka sii socda gobolka baay iyadoo la sheegaya in xiisada ka jirta magaalada diinsoor oo la sheegay inay ku socdaan ciidamo ka tirsan dowladda itoobiya wararkii ugu dambeeyey ayaa maxamed colaad xasan waxauu ka wareystay axmed aadan jadiid guddoomiyaha degmada goof guduud
aad bay aad bay waa si si waa si waa ciidanka oo ma amisom iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed marka dhaqdhaqaaqi baa socda marka rin waay warka lagu soo sheegay war jir waay warar kale waxay sheegayaan in deegaanka goofguduud ciidamo ka tegay oo dhinaca diinsoor kusii socday ay dhexda u galeen ciidamo kale oo al-shabaaba oo isku dhac u dhacay marka wararkaa ma maqasheen war jira ma aha war jira ma aha ciidanka hadda wuxuu joogaa meel oo la yidhaahdo goofguduud shabeelow degmada yay ku sugan yihiin marka howlgal iyo dhaqdhaqaaq iyo waxaa jiraa adiga mar dhow in oo meel alla meesha ayana ku sugan yihiin in lagu weeraro yaa ciidanka dhaqdhaqaaq bay wadaan marka howlgal baa socda marka wadooyin badan oo ka baxa gobolka baay u socda dhinaca diinsoor hadda annaga meesha wadada diinsoor iyo gobolka baay baa meel u dhexaysa oo kala barkan aan ahayna yaan joognaa meel walba meel walba waxaa ka socdaa ciidamo oo amasom iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamo oo dowlad goboleeda koonfur galbeed oo isgarabsanaya ku socda marka howlgal waa socda ma garat waa waa gartay war wararka aad ka helaysaan degmada diinsoorna maxay sheegayaan wararka aan ka helayno waa degmada diinsoor inuu alsha- al-shabaabka ay ka baxday oo dadka shacabka oo maatada ah haweenta iyo ilmaha intay ku soo qaxeen bay gaariyay soo raacayaana marka dhinaca gobolka baay bay u soo qahayaan wadada qahadeedaaba aniga hadda taaganahay magaaladana way ka baxeen meelaha hoodka ay dhinaca hoodka ay uga baxeen wadada ee maga- maga- degmada diinsoor wa waa gartay marka een, ciidamadiinan dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ee soo- ee soomaaliya ad ii sheegtay iyo kuwan ethoobiya amisom ka socda iyagu een, diinsoor bay ku wajahan yihiin jeedka aad sheegaysee baydhabo ka baxa ee diinsoor sii aada ayay ku socdaan si fiican si fiican meel walba oo ka baxda oo wado ay ka baxdo degmada goosguduud shidaalo diinso oo dhinaca qasaha dheer ay u baxdo oo mase diinsoor meesha ka gas- ay ka marto iyo tan hadda anaga dhacdeeda joogno oo haddana diins gobolka kasoo baxda diinsoor aado meel walba meel walba wado walba ciidan oo oo howlgala mase amase mase dawladda dhex mase dawlad goboleedka koonfur galbeed meel walba meeshii oo wado ay ka baxda ee ciidan bay ku socdaa marna howlgal oo tallaabo ee baa la qaadaya ma garat marka ciidamada aad eh, weheliso ee ku sii jeeda diinsoor gaadiidka ay wataan iyo een, tiradooda intay la eg tahay waa hadda la xisaabi kara maaha ciidan haddeer oo intaas waay mase halgaas waay mase duuti waay mase urur kuma ana sheegaya marka dhinaca ciidanka waa ciidan hadda oo hayadooda hadda la sheegayn waay laakiin si dhabta aan kuu sheegaya eh, in ay insha allah ilaahay ciidankiisa mar dhow goboladan ay koonfurta soomaaliya oo ay sabiismo ay ku lahaayeen alqaacidada waxaa hadda war igu soo gaaray ninkii al-shabaab magaceeda soo qaada madaxa laga jaray baa yihiin marka hadda daacish bay la baxeen eh, wad- eh, degmooyinka iyo diinsoor iyo meel walbana way ka baxeen reebki bay aadeen meel alla meelkii ayaga galan in laga galay doono oo dalkana laga xoreeyi doono oo eh, ilaahay idinkiis mar dhow taariikh oo soomaali iyo guul usoo heysi inay soo baxda yaan yaan rajeynaya ma garan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada goofguduud axmed aadan jadiid oo u waramayay waryaheena maxamed colaad xasan
galabnimo wanaagsan iyo ramadaan kariim idil ahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan halkani waa v o a washington magaalada garowe waxaa maalmahan ka socday shirar ay lahaayeen dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedada puntland iyo jubbaland wadahadalladan ayaan weli si rasmi ah loo shaacin qodobada looga hadlayo waxaase warar ku dhowdhow ay sheegeen in lagu soo qaaday xidhiidhka dhinacyada iyo weliba arrimaha federaalka mas-uuliyiin shirarkaasi joogta ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan cabdi barre yuusuf jibriil oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka falastiin axmed iimaan ayuu uga warramay sida wadahadalladaasi u socdaan
wadahadalladaas waa socdaan meel fiican bay marayaan ay marayaan dowladda puntland iyo wafkii ka yimid dowladda federaalka oo ra-iisul wasaaruhu hogaaminayay runtii meel fiican bay marhayaan ee hadda wax maaragtay ama la isku diidan yahay ama la isku khilaafay ama la isaga horyay midna male ee wixii uun dhacay iyo wax khaladaadkii dhacay iyo wixii baa uun la waxaan bixinayaa iyo sidii la isugu soo dhowaan lahaa intaas aan laga walsada maahan hadda wax ilaa hadda soo baxay oo aan odhan karo waxaasa ka soo baxay ma lahan marka maxaa ugu waaweyn waxyaabaha laga wada hadlayo een, maadaama wafdigu uu shalay tegay ilaa iyo maantana wadahadalladu ay socdaan maxaa ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee laga wada hadlayo E, horta waftigan wafti baa kasoo horreeyey oo hogaaminaya madaxweynaha jubbaland oo hogaaminayay baa kasoo horreeyey Een, hadda un shirku wuxuu u dhexeeyaa een, een, guddi wasiira ah oo la saaro arrimahaas ka falanqoonaya iyo madaxweyne labada madaxweyne dowlad ee, dowlad goboleedyada jubbaland iyo een, puntland iyo ra-iisul wasaare ee, sharmaake waxaa laga wada hadlayaa wixii uun khilaafahoo dhacay oo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ka dhex taagan wixii ay kala tabanayaan wixii baa un la rabaa in la saxo Een, sidii la isugu soo dhaweyn lahaa khaladaadka dhacay inaan khalad dambadan u dhicin Een, marka waxyaabo badan bay ka wada hadlayaan marka yaan loo arkin maaragtay waxa un meesha kasoo baxaya ama fadhiga inay tahay wax dhibaato shacabka soomaaliyeed ama dowladda dowladda soomaaliya u keenaya waa waxaa laga shaqaynayaa sidii khaladaad dambe uusan u dhicin wadahadalkuna mar hadduu socdo aan wadahadal la waanheshinba marka hawshaas meel fiican bay maraysaa waxaa jira warar sheegaya in maamuladaasi kasokow een, arrimo dhowraho ay tabanayaan waxyaabaha ay ay ka cabanayaan inay ka mid tahay magacaabista een, gudiyadii xuduudaha ku saabsanaa doorashooyinka oo aan laga talagelin ama qeybtii ay ka rabeen aanay ka helin marka arintaasi maxaa lagu dhameeyey ma laga wada hadlo weli dabcan waa ka mid tahay waxyaabaha laga wada hadlayo maxaa yeelay sideedaba een, waxaa dastuurka noogu qoran in la raaca aada u fiican ee dastuurka wuxuu ku qoran mar haddaan la raacin horta dhibkeeday leedahay marka waa filayaa waxyaabaha laga wada hadlayo oo aan in lais- la iskaga soo dhowaan doono inay tahay marka anigu waxaanu jecelnahay wax kasta oo keenayo maaragtay kala fogaansho een, dowlad goboleedyada dhisan iyo dowladda federaalka wax kasta oo kala fogeynaya in lagu soo dhaweeya aad baan lagu soo dhaweynaynaa ma rabna maaragtay wax kala fogaanshaha ama wax lagu kala fogaado inuu meesha ka dhaco soomaaliya dowladnimaay u baahan tahay dowladnimaday u baahayd baa laga wada hadlayaa maahane wax kale oo maaragta dad gaar dad gaaro wataa oo laga hadlaya maahan ma aha markii koowaad ee ra-iisul wasaaruhu uu tago puntland madaxweynaha sidoo kale tegey madaxdii tagtana dhammaan qodobadii lagu soo heshiiyey waxaa moodaa in aanay xal marnaba noqon ama ha noqdo inay fuli waayaan welina cabashadii maamul goboleedyada ay taaganta muxuu kan uga duwanaanayaa booqashooyinkii hore madaxdu ay ku tegi jirtay puntland wallaahi su-aashaas waa su-aasha laisweydiinayo runtii oo aada in laisweydiiyo u baahan hase haatee waxyaabaha shirkan hadda daahiyey inaan maaragtay wax communikeeda lasoo saarin ama wax baaqa lasoo saarin oo ugu weyne waxa weeye war wixii horeba lama fuyna tan sidee wax u fuynaa marka si waxyaabihii hore loogu cimri qaato oo maaragtay dabadal loogu sameeyo ama waxa hadda lagu heshiin doonaa haddii la heshiyeba waxa lagu heshiy ayna dib dambe u dhicin oo ay tahay si cad in loo fuliyo waxyaabaha aada looga doonaya kamid tahay marka waa sugaynaa insha allah maalmaha soo socda wixii kasoo baxa waa sugaynaa hadii rabbeenu marka ilaa goormaa la filayaa ra-iisul wasaaruhu inuu joogo puntland waxa weye dee ra-iisul wasaaruhu shaqu u yimid shaqadu u yimidna ilaa ay dan u dhacdo weli wadahadalkii waa socdaa muxuu ahaa dowladda jubbaland iyo dowladda puntland iyo dowladda federaalka oo soomaaliya weli wadahadalkoodii waa u socdaa mar haddii ra-iisul wasaaruhu yimidna waa ku khasban yahay in khilaaf kasta oo ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dhisan sidii wadahadal wanaag loogu dhammayn lahaa buu ra-iisul wasaaruhu runtii ka shaqeynaya dan gaara iyo isagu uu isleeyahay iyo ama dan gaaro qof gaara lagu lagu naasmuujinaya ka shaqeynaya wuxuu ka shaqeynayaa ama iyaguna u fadhiyaan oo shaqadoodii uga yimaadeen oo madaxweynihii jubbaland uga yimid sidii loo turxaan bixin lahaa khilaaf kasta oo dhaca oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda dhisan loo xalin lahaa taasa un loo fadhiya maahani wax kale oo meesha yaalla ma lahan iyadana waxaan rajeynayaa sida ugu qurux badan loo xalin doono n ugu dambeyntii adiga ka xildhibaan ahaan markaa fiiriso waayo aragnimadaadii kulamadii hore waxyaabaha maamul goboleedyada ay ka cabanayaan iyo waxyaabaha federaalka laftirkooda ay ergada ka yihiin ma isleedahay heshiis dhinacyada meesha ku kulansani ay isku afgartaan ayaa kasoo bixi doona wallahi falastiin su-aashaas waa su-aal aada u fiican oo qof kastaaba isweydiinaya dadka shacabka waa isweydiinaya laakiin waxay ku xiran tahay wax kastoo lagu heshiiyo haddii aan la fulinin waxa weeye berrina meesha ay taagnaanaysaa marka labada dhinacba waxaan anugu ugu baaqaya waxaan leeyahay war wixii lagu heshiiyo oo qalinka lagu duugo nooc kasta ahaatee oo wanaaga oo isu soo dhowaansho ah oo labada dhanbaad dowladnimadii soomaaliya raadinaysa in sideeda loo fuliyaa fiican oo wadooyinkii horey aan loo maray aan loo marin in laga fiirsho shacabka soomaaliya loo turo dhibaatada taagan xalkeeda la raadiyo soomaaliya maanta dowladnimay u baahan tahay uma baahna maaragtay kooxaysi iyo guroobiyeysi iyo nin gaaro nin gaaroo dana siyaasad watee aynu shacabka soomaaliyeed waddo toosan aanu u hagno anigu mid baan qabaa taas weeye shacabka soomaaliyeed taasu maanta aaminsan yahay kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdibare yuusuf jibriil oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka oo ku sugan garowe wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington inkastoo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya laga dhexlay dhibaatooyin badan oo aafe iyo waxyeelo gaarsiiyey shacabka soomaaliyeed si guud ahaaneed ayaa dhibaatooyinkaasi waxaa ka mid ah burburka qoyska ee qurbaha oo soo ifbaxay muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii boqolaal qoys oo soomaaliya ay dalka ka qaxeen kuwaasoo ku kala firdhay daafaha adduunka islamarkaana ay soo wajaheen duruufo adag oo horseeday in qoysas badani uu burbur ku yimaado kaasoo saameyn weyn ku reebay lamaanihii kala tegay owlaaddii ay dhaleen xigto iyo xigaalo intaba waa mawduuca barnaamijyo taxana ah oonu markaasi idiin soo gudbinaynay toddobaadkan maadaama maantana waxaad dhegaystayaal aanu idiin soo gudbinaynaa qaybtii saddexaad waxaa soo diyaariyey nalana socodsiinaya cabdiraxmaan xuseen fure
qoysku markuu burburo waxaa jira dhibaatooyin badan oo laga dhaxlo ay ka mid yihiin xigtada xigaalada iyo xididkii reerkaasi isku bartay oo xiriirkooda uu mugdigalo ama uu meesha ka baxo iyo kuwo kaloo badan balse dhibaatada ugu weyn ee qoyskaasi burburay waxay soo wajahdaa waalidka iyo awlaaddii ay dhaleen maxay lamaanuhu ka dhaxlaan marka uu burburo qoyskii ay garwadeenka ka ahaayeen waa kan axmed nuur muuse oo bare ka ah kuliyadda arrimaha bulshada ee jaamacadda magaalada hargeysa lamaanaha meesha waxa ka baxaya dee xidhiirkii e, waxa weye waxaan dee qofku inuu nolol qoys dhisto waxa weye waa waa hami aadami marka hamigii aadamihu meeshuu ka baxaya qofku wuxuu noqonaya qof cidlo taagan labadii qof waxaan laba qof oo nolosha doonaya inay wada wadaagaan hami iyo waxay ka lahaayeen iyo dee iyo mustaqbal dheer bay ka lahayen marka hadday taasi meesha ka baxdo niyad jab baa ku imanaya ugu horeysa niyad jabkaasina waxay saameyn weyn u keenaysaa dee qofka naftiisii oo dareenadiisii kuwii gudeed iyo kuwii dabadeedba way taabanaysaa waxaa kaloo ay ku keenaysaa cuqudad bay ku keenaysaa qofkii waxay cuqudad bay ku keenaysaa uu qaadayo qofkii kale ay nolosha wadaageen waxay kaloo ay ku keenaysaa in dee qofkii inuu inuu qoomameeyo uu yidhahdo waxa weeyahay dee go-aankii ahayd inaad qofka nolosha la qaadato waxa weeye dan go-aan kaldan buu ahaa oo deedna qoomamo uu qofkii bilaabo deedna taasi ay dhaawac weyn ku keento nafsadiisii iyo shaqadiisii kalsoonidiisii waxaa kaloo ugu dambeyn ay ku keeni kartaa qofkii inuu ka aamin baxo lamaanaha eh, jinsiga nooca kale hadduu hadday gabadhi tahay inay aamin bax eh, ay ay kala kulanto xaggii ragga oo ay ku adkaato inay ku dhiirato inay mar kale noloshii samaysato sidoo kalena ninkii waa la mid oo isaga laftiisana waxay ku keenaysaa aaminbax bay ku keenaysaa oo inuu xaggii dumarka dee dhibaatadii o dhan in dumarka saaro u yidhahdo in dumarka o dhan ba sidan ah deedna aaminbax ay ku timaada ayay ku keenaysaa se kale waxay ku keenaysaa haddii reerka uu qoys joogo se labadii lamaane waxaa dhici karta in labadii mid uu carruurtii qaato deedna kii kale ee carruurtii laga qaatay waxay ku keenaysaa in xidhiirhkii isagii carruurtiisa wada lahaayeen uu lumo intay la eg tahay waxyeelada awlaadda ka soo gaadha markuu qoysku burburo oo waalidkoodu kala tago waa kan mar kale axmed nuur muuse horta haddii xaqiiq laga hadlo in saameynta burburka qoyska eh, wax saameynta ugu weyn waxay ku dhacdaa carruurtay ku dhacdaa ubadkay ku dhacdaa waayo labada qof ee lamaan waa laba qof oo weyn ha eh, waxaa laga yaabaa inay awood dabeeciya u leeyihin inay u adkaystaan dhibaatada kaga timaada laakiin halka mataqaanaa ay ugu daran tahay waxa weeye saameynta ay ku yeelato in carruurta waayo carruurta waxay u nugushahay eh, waxyaaba fara badan bay u nuglaanaysaa markay reerka burburo waxa weye ilmihii yaraa ee guriga ku noolaa eh, waxa weeyahay dhibaatadan iyo khilaafkan iyo dagaalkan iyo ishaysashadan waalidka dhexaysa waxay ku keenaysaa daawac xagga dareenka ah oo ilmi yaraayin cilmi nafsigiisa ama waxa la yidhaha aqoontii nafsigiisa ee wax laga way dhaawacmaysa waxa haddii reerku sii burburo oo reerkii meesha ku kala tagana dee dayac baa ku imanaya haddii ilmihii ay hooyadii qaadato oo hooyadii raaco waxa weeyahay baahidii uu u qabay inuu aabihii la noolaado meesha way ka baxaysaa sidoo kale waxa waxa dhacaysa inuu cadaawad u qaado aabihii cadaawadaasina hadhow inay inay saameyn ku yeelato noloshiisa dambe oo waxa weeye hadhow markuu guri samaysta isna sidii oo kale ay mashaakil ku keento taasi waa taa ta kale waxay ku keenaysaa ilmihii yaraa inuu dibadda usoo baxaba oo haddii hooyadii aabihii kala tagaan waxa weeye in meesha dayac yimaado daryeel hili waaya ayaa ayaa dhici karta oo ilmihira dibadda usoo baxo oo noqdo derbi jiif waxa weye waxbarashadiisa hagaag weydo caafimaadkiisii oo kale daryeelka caafimaadkiisi oo kale meesha inuu ka baxaa ayaa iman karta waxaa iman kartaa dee ilmihii yaraa inuu waayo in waxaana yidhahdaan eh, dee cid tusta wax hagi ama role model oo kale inuu waayo oo uu noqdo ilmo yar oo dee jahawareeray oo nolosha ku jahawareeray oo aan kala garanayn hadhow dowrkii uu bulshada ka ciyaari lahaa awlaaddu maxay kala kulmi kartaa markuu qoysku burburo isagooy meel cidlaha ku soo dhacaan waa kan sheekh cabdiraxmaan shariif oo ah imaamka masaajidka daarul hijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota carruurtu waxay u baahan yihiin naxariistii hooyada iyo caadifadii iyo hoggaankii aabbaha markii marka labadaa la waayo ilmihii wuxuu noqonayaa marka si loo fiiriyo eh, ilmo aan illa oo kaleeto yani haddii saa loo fiiriyo oo qolooyinka aada uga hadla carruurta iyo qaabka korrimadooda waxay yidhaahdaan ilmuhu markuu ku koro guri ama hal hooye ama hal aabba ah maskaxdiisa qayb ayaa laga yaabaa inay madoobaato maxaa jira mar walba waxaan yaa dhumaya eh, isu dheelitirnaantii labadii waalid baa ka baxaya meeshii wuxuu weynayaa haddii uu d- hooyo keliya ay koriso wuxuu weynayaa aabbihii hoggaankii aabbanimada taladii aabbanimada ayuu weynayaa haddii uu aabbo keliya koriyo wuxuu weynayaa naxariistii hooyanimada xanaankii iyo caadhifadii iyo- ayuu weynaya marka waxaa meeshaan ilmuhu uu noqonaya ilmo aan dhammaystirnayn oo laga yaabo korriimadiisa maskaxiya sidii la rabay inuusan ahayn ayaa xaggaa ka imanaya xagga kale markii meelahan aan joogno xaqiiqa ahaan culays fara badan oo xataa xaggii akhlaaqdii iyo qiyamkii ayaa imanaya maxaa jira awal hore qofka fiiri waxa wax la korinayay dariska qaraabada iyo waxaan la yidhaahdaa bulshada wuxuu ilmuhu mar walba arkayaa haddii xataa uu dariiqa ama waddada isagoo maraya oo gaf yar samaynaya war maxaad gafka u samaynaysaa qof walba oo shaarica ama waddada maraya ka celinaya dunidan aan joognay qurbaha ma jirta arrintaasu wadamadana ilmuhu markay gaaraan lix iyo toban toddoba iyo toban siddeed iyo toban sano inay iska tagaan baa sahlan maxaa jira systemka ayaa xor ka dhigaya marka inay iska baxaan maxay yihiin dhibaatooyinka waalidku kala kulmo markuu qoysku burburo oo ay timaado in midkoodu carruur keli ku koriyo carruurta waatan wariye aamine muuse weheliye wiil ha ahaada ama gabar ha ahaat weliba wiilasha ugu sii daran markay certain age gaaraan oo da-da qaar ay gaaraan hooyo waxba uma arkaan iyagoo xitaa ixtiraamaya ayay waxay doonaan samaynayaan aabba ay ixtiraamaan meesha male meesha waalidka in laga baqan looma baahno laakiin waxaa la rabaa waalid in ixtiraam inuu caruurta waalidka ka dhexeeyo walaal mushkilad badan baa meeshaan jira debrashar baa dadkii oo dhan walaal ku dhacay qulubna waa la dhahaa soomaaliga okay hooyadii marka abo ab- walaal marka carruurta lagugu furo oo ilmihii adiga iska celiya leedi yidhaahdo waddan ajnabiya oo aaba kuu joogino hooya kuu joogino ayeeyo kuu joogino dumaashiyo kuu joogino qofku caawiya sahay aanay haddii la rabana ay aqoontaaduba iska liidato oo aadan waxbaba aadan hore usoo baran ama aad waaqicigaaga iyo maskaxdaaduba ay iska yara buuqsan tahay dee walaal waad waalanaysaa carruur fara badan baa hooyooyinkoodii laga qaaday aabbihii nakis doorka ama xaafadda carruurtu degan yihiin xaafadii ku xigtay buu tu kale ku qabaa soo maadan garan ya gabadhiina intay isku dardarsantaa la yidhaha o qolyaha social serviceka carruuraha qaabilsan oo gabadhani dee way isku dardarsantay waxba ha- mentalkeedu fit ma aha ma ficda maskaxdeedu carruurta waa in marka welfarekooda iyo carruurtan noloshooda waa in dawladdu ka fikirtaa dee ayagu sharcigoodii iyo waxagoodii iyo meesha ugu qoraa bay raacayaan meesha buug wax ku qorana la raacaa maahane hebelaa yiri abooto hebleyaa tiri ma jirto walaal wa waxa warkaas ma jiraan awlaaddu inay ku koraan deegaan ay ku sugan yihiin labadii waalidee dhalay doorintee leeg ayay ka qaadan kartaa korriinkooda haddii aysan ku korin deegaankaasna maxay tahay waxyeelada ay ka dhaxli karaan xaaladda sidaas oo kale waa kan mar kale sheekh cabdiraxmaan shariif dadka wax ka qora culumtan ee, ku saabsan gaar ahaan carruurta iyo korrimadeeda waxay yidhaahdaan nin baa wuxuu qoray saa la yaable wuxuu yihi aabbo indhala oo dhagala oo guriga jooga ayaa wuxuu ka fiican yahay guri aabba la-aan ah marka waxaan dareemaynaa aabba indha iyo dhaga labadaba aan haynin wax weyn inuusan soo kordhinaynin markii dhankaa laga fiiriyo haddana aabbaha labadaa aan haysanin ee guriga u jooga carruurtii uu dhalay ayaa aabba la-aanta dhaama Eh, taa waxaad garanaysaa marka markii weliba wadamada lagu korayo ee hadda qurbaha aan sheegayno markuu gurigu burburo meeshaa waxaa soo gaaraya dhaawac xoog badan baa carruurtii soo gaarhaya qaybta afraad ee ugu dambaysa barnaamijkeena taxanaha ee burburka qoyska iyo qurbaha ayaan ku soo qaadan doonaa waxa uu xalku yahay inta ka horaysa nabadgelyo
qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana dhegaystayaal gudagalaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo warbixina kale markanse qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona aanu idiin dulmarno
iska hor imaad ayaa maanta ka dhacay gobolka gedo oo u dhexeeya ciidamada kenya iyo maleeshiyada ururka al-shabaab iska hor imaadka ayaa dad goob joog ah ay sheegeen in uu daba socday qarax miino oo lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ka timi dhinaca xadka una socotay magaalada ceelcadde goobjoogayaal waxay sheegeen in khasaaraha dhimashada iyo dhaawacba in khasaare dhimasho iyo dhaawacba uu ji- goobtaasi ka dhacay inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin tirada askarta iyo maleeshiyada waxyeeladu soo gaadhay iska horimaadka ayaa ka dhacay deegaanka likoley meel u dhow diyaaradaha qumaatiga u kaca ee kenya ayaa dadweynaha deegaanka ay arkayeen iyaga oo degaya ku degaya goobtaasi dowladda kenya ayaan weli ka hadlin weerarkan madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maanta oo arbacaha ka hadli doona mar kale heshiiskii taariikhiga ahaa ee nukliyeerka iran isagoo shir jaraa'id oo heshiiskaasi uu ku iibinayo ku qaban doona aqalka cad xubno badan oo jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiinta ah iyo hogaamiyaasha sida israa'il oo kale b- ayaa ku diidan madaxweyne obama qaabka uu u qiimeynayo ama u eegaya heshiiska lala galay iran iyo wadamada dunida ugu awood daroon oo shalay ka dhacay magaalada vienna sharci dejiyaasha dalka griiga ayaa la filayaa in ay maanta cod u qaadaan qorshaha qorshe cusub oo guntigiijis ah kadib markii ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ka codsaday mudanayaasha in ay taageeraan isbedelada cusub oo ay dalbadeen dalalka midowda yurub ee deymaha ku leh dalkiisa taas beddelkeedana ay xilligan amaahin doonaan lacago kale oo uu u baahan yahay dalkiisu mudanayaasha baarlamaanka ayaa la filayaa maanta gelinka hore inay cod u qaadaan inay ka doodaan arrintan islamarkaana ay meel mariyaan gelinka dambe
hogaamiyaha daalibaanka afghanistan ayaa soo dhoweeyey wadahadallo siyaasadeed oo uu la galo dowladda kaabul iyo dowladaha ajnabiga ah si loo soo afjaro afar iyo toban sano oo dagaal uu ka socday dalkaasi hogaamiyaha daalibaan mulla cumar oo sanad walba xilliga ciidda soo dira fariin ayaa ku sabeeyey dagaaladii kooxdiisa ee afghanistan in markaasi ay tahay in wadahadal lala galo waxaa kaloo uu sheegay in uu aad u difaacay wadahadalada dhowaanahanba uu waday ee uu la yeelanayay daalibaanka iyo wadamada shisheeye ee dalkaasi ku sugan mulla cumar ayaa sheegay in wadahadalada diin ahaan ay bannaan yihiin iyadoo looga gol leeyahay in dalka looga saaray ciidamada ajnabiga islamarkaana lagu yegleelo dowlad islaami ah halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteennii dooda gaaban horumar badan ayaa laga sameeyey farsamada casriga ah noloshii aadamuhuna waxay noqotay mid ku xidhan hase ahaatee xilligan waxaa soo baxaya in dadku aragtiyo kala duwan ay ka muujiyaan faa'iidada iyo khasaaraha farsamada casriga ahi u leedahay nolosha caadiga ah waa mowduuca aynu ku soo qaadanayno xubinteenna dooda gaaban waxaana igala qaybgelaya faadumo ibraahin ismaaciil oo hargeysa ku sugan iyo mikaa'il jibriil oo isna ku sugan gobolka ohaayo ee dalkan maraykanka marka hore faadumo ayaan weydiiyey farsamada casriga ah iyo saamaynta ay ku leedahay nolosha aadamaha aad baad u mahadsan tahay ismaaciilow anigu waxaan qabaa nolosha aadamaha inay tiknolojiyadda casriga dhib ay ku soo kordhiso mooye aanay deefu lahayn inta ugu fudud haddaan kuu soo qabto horta ardaydii baaba dhib ku qabtoo dee ardaygu markuu iskuul ka soo baxo wuxuu akriyi jiray wixii casharkii uu soo dhigtay maanta telefoonbu saa ugu fooradaa ama laptopbu saa ugu fooradaa waxbaa soo dajisanayada unbuu haynaya inan baa sawir qurux badan bay facebooka soo dhigaysaa inan baa isna sidaasi leegu soo dhigaya labadaa qof dhaliin wixii ay leeyihiin iyo iinisuma sheegayaan halkaasaa sawiradaa quruxda badan sida looga sheekaysanayo ayadaadoodiiba jacayl taabanaya waxaa la yidhi cishqiga meelaha ka bilaabmaana maba baxo waayo faadume waan kugu soo noqonayaa makaa'il jibriil doodaada ismaaciil walaal farjar aad baan marka hore ku salaamaya v o a dana sidoo kale waa umahad celinaya faadumo oo programka igala qayb qaadanaysana oo salaamaya su-aashaada markaan usoo noqday ismaaciilow technolojiyadu anu waxaan qabaa inay horumarka maanta dunida gaadha qeyb weyn ka qaadatay waxaan ku sarareynayaa marka laga hadlayo social media ama technolojiyada guud yani horumarkan maanta distance learning baa jira waxa la yidhaha adoo jooga tuulada soomaaliya ugu shisheysa ama adoo jooga gabiley baad harvard university casharada ka qaadanaysaa maogta marka waxaan aaminsanahay inay faa'iido weyn dunidan maanta heer kaa gaadhay ay u keentay laakiin waxay ku xiran tahay sidaad uga faa'iidaysato walaashay dhanka kalun bay ka aragtaa waxaa laga yaabaa inanka laptopka busiga ku ah inuu cashare ka qaadanayo marka qofkay ku xiran tahay qaabka uga faa'iidaysto especially soomaalidu waxaa laga yaabaa dhanka khaldan inay ka fahmeen laakiin waxaan anu qabaa boqol kiiba boqol inay tahay wax maanta yani dunidu ay horumarkaa ku gaadhay waana wax runtii loo ahay marka tan inanta ka dhawaajiso kale beenta laysaga sheegay inantii dee qofkii guurkiiba xumeeyo dee qof aanad garanaad kala soo dhexbaxaysid taa qudheed miyaan runtii ahayn walaa marka loo eego horumarka iyo yani iyo yani faa'iidada uu leeyahay percentage-ka ay taasi ka noqon kartaa waa wax aada u yar marka lama odhan karo the whole programkii oo dhan ama technolojiyadii oo dhan ba laguma salayn karo qof iyo labo si xun u isticmaalay way jiraan ma dafirsani waan gartay faadumo maxaa kaaga baxay waxa weeyaan hadduu isagu walaalkay dhankaa ka eegay bal waxaad ila eegtaa sidkii military ee asturnaan jirtay ee meel ku xeraysnaan jirtay inay banka taallo oo maanta la kala dhoolabgaraysanayo oo kol la leeyahay sanduuqii waxa loo dhacay obama sanduuqii markel sanduuqii ka faransiiska waa dawladihii waaweynaa aan sirtoodaba la ogaan jirin midda kale miyaanad ogeyn dhibaatada ay leeyihiin bal waxaad yeeshaa laabtoobkaada oo kuu shidan toosh inta soo qaado sidaa ugu qabo isla bal inuu wax dul yaalla aneeg gebiga tooshkuma wuu danaya telefoon baa kuu soo dhacaya isagoo halkaa fiista ku jira kaba absalanaysa wuu kugu qarxayaa gebigaagaba dhinacyo dhan baa ku ololaya ama dhagtiibaa wax ku noqonaysa walaal dabada adigu dhagka miyaanad aanad oga fiirsanaynin makaahin baan sheegaya arrintan aan horta u kala saarno markaad tidhi siraha adduunkii iyo waxbaa lagu dhacaya dee dagaalada adduunka marba waxbaa la adeegsan jiray casrigan ayay la socotaa marka waxaan qabaa halkii in dal sirtiisa la helo ciidamo lagu kiciyo iyo maxaan ku rahdaa dad dhiman lahaayeen iyadoo waxba aanay ciidina ku dhiman in la helo maxaan ku rahdaa downing street aqalka prime ministerka ingiriisku ka taliyo sirta taalla waxaan qabaa inay tahay dagaal qaab nabadeed u dhacaya inuu yahay oo dhaama in dagaalkii dhiigu ku daadanayay taa marka anuu horumarka halkaasan ka arkaa ta kale ee tidhi waxba
ciidanku habeenku gurayo iyo halkii lagu xereeyo iyo warkii oo dhan ba waa la hayaa koox baana hayso gabigu kaaga darane waxa lagu leeyahy kooxdii samaysay lalama garanayo oo meel ka yimaadeen ma jirto anugu kollay kuma qanacsanin arrimaha noocaas maaragtay kuma qanacsan waan gartay mideeda kale bal hadday yaroo fudud ila eeg reeradan inuu duniyay oo lagu kala tegay taa miyaad eegtay taa ka war bal in dad badan ay xilligan uu eh, burburkii sababo kale siday faadumo qabto shaki kuma jiro inuu dhanka yeelanayo dhibaato oo waxa weeye wax boqolkiiba boqol perfectiya ma jiraan way jirtaa qoysas badan oo weliba laakiin waxay ku xiran tahay haddaan doodayda weli ku adkeeyo dadkay ku xidhan tahay mar walba yacni xaaladii jirtay bay ku xidhan tahay anu ma qabo qoys maasha allah oo aajiskugu wacan wax waliba oo ka yihiin in yacni wax yaroo saas oo kale ambaynar inay inay keeni karto qoys burbur laakiin waxa wey way jiraan kiisas noocaas oo dhaca ma dafirsani walaa waan gartay en haddaan idin weydiiye adig adigoo kale aan kugu horeeye en, dhinaca haasaawi miyaan la odhan karin wuu yaraa en, eh, imika u fududeeyo en, markayna ka hadlayno weliban faadumaan su-aashaa weydiinaya en, eh, halkii berigii hore dee inanta laga yaaba inay waqti kuu qaadan jira inaad baratid haatan miyaanay fududaano im- inta qoys ee ka abuurmay ee welibana qoysas dhisani miyaanay ka badnayn inta ku duntay wallaahi waxaan ku yidhi wuxuu kordhiyey iyo wuxuu fududeeyey mala imika uu dadkii mashquul geliyey inanka iyo inanta sheekaysta xataa gooray sheekaysteen iyo meelay iskugu yimaadeen lama ogaan jirin ragga way noognoo afar baa loo baneeyey xataa xaas hadduu leeyahay waxaa la yidhi xaas ku dhaxaata hadduu leeyahay soomaalida ku maamaada nin reer qurani waa doob weli kollay haasaawo iyo meelahaasa ma garanaysa laakiin lama ogaan jirin maanta xabadda ula sheekaysteen xaaskiisa ahayn facebookay taalla Haya, haya.
xaaskiisna hadday doonto waxbarashay taqaanaayo facebookay dhankaa ka gashay waxay aragtay macluumaadkii ninkeedu kula hadlaya gabadha kale halkaa yaala oo dabeete way soo noqoto aa wuu soo hido iyadoo geesale buu yimid waanaanu sidan ima wadato sidaasaa jirta mabaan arago mabaan sawirin sawiro macluumaadkaagii facebooka ku jira imisaa reer ku dubay sida waan ku weydiiyey isagoo aan makaayil weydiino fa- faaduma horta arrintaas oo kale waxaan u baanayn maadaama xagga dumarka aad ka socoto inaad ku taageerto tidaahdid ba- raggii sirtoodii baanu ku helnay laakiin haddaan ta kale usoo noqdo waxa weeyaan facebooku waxaan anu aada u qabaa xitaa dhankaa xiriirka inuu qeyb weyn ka qaatay because qofkiibaa dabeecadiisii baranaysa waxaad arkaysaa wuxuu soo boostigareeyey qofkani waxa uu ka hadlo een, oraahdiisa iyo caqligiisa aqoontiisa heerkay gaarsiisan tahay heer xitaa maanta dembiyada waaweyn marka dadku sameeyaan waddamadan aan joogno waxaa la eegaa kankiisii twitterka ama facebooka si loo tix raaco bal muxuu qofkani soo qoray kiisas badan bay xitaa u noqotay caddayn qaarna waxay u noqotay ka hortag dembiye dhici rabay qofku yani charleston wixii ka dhacay oo kale inan intaanu soo falkaas samayn ayuu yacni waxyaabo noocaas oo kalea muujinaya hate crime sameeyey waxaan kuu sheegaya labadii qof markay matalba internetka ku wada jiraan dee muuqaal ahaan waa kuwa si muuqda muraayada ayadunba udhaxaysa halkaasaa wax laiska weydiinaya haddaa kuu imaado sideed ii salaami lahayd sideed iila hadli lahayd dee sidaan kuula hadli lahaa faadumo waan taa kaa dhex gala walaal taa waxay ku xidhan tahay akhlaaqda iyo een, qadnimada labada qof bay ku xidhan tahay iyo qofkan waxaa celinaya xayndaabka diin ama dhaqan marka ma oran karno hal burush ma wada marin karno dadkaas oo dhan ma oran karno dadkaas oo dhan u wacaynka sawirka waxay ku xidhan tahay qofka waa personal decision haddaad doonaysa inaad geliso xalka sidee baad u aragtaa bal sidee baa dadku si wanaagsan ugu adeegsan karaan bahashan oo dhibaatooyinka la sheegayo kale looga hortegi kara adiga aragtidaada baa dada dhinacan joogtid faadumana waan weydiin doonaa walaal een, aragtidaydu waxa weeyaan een, arrintani waa internetka ama teknolojiyaddu waa faa'iido weyn oo soo korodhay marka waxaan anu een, ku tarin lahaa een, wax la hor istaagi karana maaha waa wax maanta horumarka adduunku uu ku taagan yahay yacni dhan walba ganacsigii waxbarashadii wax walba caafimaadkii way gashay marka een, societygeena soomaalida oo dee adduunkan waxba ka ahayn baa laga yaabaa inay waxoogaa dhanka khaldan qayb yari ka isticmaasho xitaa soomaalida oo dhan maaha keliya taladeedu waxa weeye dhanka wanaagsan aanu isticmaalno Waan gartay.
aanan ka faa'iidaysano een horumarka adduunku ka gaaray tiknolojiyada faadume adoo ii soo koobaya adigana taladaada arrintaydu waagi hore warqad bay iigu qoraydo meel bay ii taallay oo burqaddaa haddaan doono magaalo kaley taallo gaari baan u raacay oo sharaf bayloodo markaan keenana meel bay ku casturnay maanta markuu qoysaska inaga dumiyo uu reeraha inaga dumiyo maxaynu kaga faani midda labaad waa dhiishkaa sanada yaallo markuu dhaqaaqo guridiiba waa isku yaacaysaa in yaroo saadku nagaha kagaan isku wada dhaqaaqnaanu idhaahnaa naa maanta adigan muu saadkii kaa go-ay adigana muu kaa go-ay adigana muu kaa go-ay farata is wada darnaayano kale soonta wareerina faanka ileeday waa ka tiknolojiyadu waa daldalaalka beenta waa laga dhaqaaqayaaye guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxaa inaga eg xubinteennii dooda gaaban oo ay nagala qayb galayeen faadumo ibraahim ismaaciil oo hargeysa ku sugan iyo mikaa'il jibriil oo isna ku sugan dalkan maraykanka tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano allah
ismaaciil xuseen farjar ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington markana barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da dhegaystayaal erayada iyaga oo aan sax ahayn sida sibiqda ah dhawaanta af soomaaliga ku galay waxaa ka mid ah iyo weliba oraahda ah oo sida muuqata ka kooban laba erayoo aan sidooda qalad u ahayn asii noqonaya markii loo qaato sidii iyaga oo hal eray ah mar walbana isku sidkan aan tusaaleeyo waxaan maqlaa lana yaabaa xidhiiriyaasha idaacadaha qaarkood oo odhanaya haddana waxaad naga guddoontaan hees hebla oo ay noogu luuqayn doonaan labada fannaan maryan mursal iyo weliba xasan aadan samatar waa qalad tusaale kale barnaamijyada iswaraysiga ku saraysan ee warbaahintu ay dadweynaha ka qayb geliso ayaa qof soo wacaya markaas baa haddiiba weliyuhu wuxuu qofkaa weydiistaa inuu u sheego magaciisa iyo kobta uu geyiga eebbe kaga sugan yahay wuxuu yidhaahdaa walaal magacaaga iyo weliba meesha aad joogto iyaduna tii hore unbay la mid tahayoo waa oraah aan hagaagsanayn waxaase iigu darayd oo aan indhaha la taagay markaan maqlay wartabiye ka warramaya ku dhowaad sannad ka hor madmadow soo dhex galay xidhiirka shaqo ee wasaaradda ganacsiga ee soomaaliya iyo rugta ganacsiga oo midhahaatan dowladda ka madax bannaan markaas buu yidhi waxaa maanta meel hebla lagu qabtay shir lagu soo gebagabaynayo is-afgaran waa baryahanba ka dhex jiray wasaaradda ganacsiga iyo weliba warshadaha oo dhinaca iyo rugta ganacsiga oo dhinaca markaas baan is idhi allaha ka cafiye iyo weliba weriyaha waa u hal eray mana ahee waa laba aan haddaba isku dayo inaan iftiimiyo sababta ay weerahaasi u qaldan yihiin oo erayga weliba intaan dib u dhigto aan soo hormariyo kan ay hadda ku lifaaqaan oo ah iyo kaasoo barashada naxwaha af soomaaliga sida lagu ogaaday ka mid ah erayo dhowr ah oo xidhiidayaal lagu magacaabo waxaa ka mid ah na sida jaamac baa garoorkii dhammay guuleedna dhaydii ama afxuma rag waa kugu dirtaa colaadna wax kaagama tarto waxaa kaloo ka mid ah oo sida muuse waa dheer yahay oo buuran yahay ama kaco albaabka noo xir waxaa ka mid a ee sida tani waa gabadhiisii ee meel uu jiro weydii ama ninku ha qoslee sheekada ugu soo celi waxaa kaloo ka mid ah se sida wiilku waa gamcay gabadhuse waa soo jeedaa ama asli farrintii way heshay kuma se duxin waxaa kaloo ka mid a ama sida naagatag ama joog baa ugu daran ama galabta oo kale sheekhu wuxuu garaa kitaabka manhaajka ama muqniga waxaa kaloo ka mid ah waraahda ha yeeshee oo isku xirta laba weerood oo kala xambaarsan laba macne oo iska soo horjeeda sida lacagtii waan u geeyey ha yeeshee inuu iga guddoomo wuu diiday ama lo-du waa xoolo fiican ha yeeshee abaaraha uma adkaysato gabyaal la odhan jiray aadan xasan kooshin oo aadan dinax lagu naanaysi jiray kana mid ahaa maansayahanadii soomaalida ee qarnigii siddeed iyo tobnaad ayaa xiriiriyahan ha yeeshee dhowr jeer ku soo celceshaday mar uu tirinaya tix murti miirana oo ilaa maanta dadka yaqaanay ay ku maahmaahaan waa tixdii uu ku odhan jiray warmahayga dhiig inaan ka tiro uma tumaalaysan ha yeeshee nimaan ii turayn uma taxniigoodo culimada tembiga weyn leh oo tahajudkaa maahi ha yeeshee salaad koran tukada toobad ma ilaawo gobonnimo haddii loo tartamo tiigsa ma idhaahdo ha yeeshee haddii la abtirsado igu takoor maaha xiriiriyayaasha sidaas weeraha isugu xidha ayaa waxaa ka mid a ereyga iyo oo isaguna xidhiiriya laba magac sida waxaan u dhiibay shaar iyo surweel ama laba magac u yaal sida aniga iyo adigaa isoo dhan ama laba tiro sida laba kun iyo boqol sida haddaba ka muuqata tusaalayaasha aan soo sheegay ereyga iyo uma baahna ku kale oo lagu laro si uu u guto af ahaan macnaha uu sido u imow kolka ereyga weliba oo sidaad aragta ka kooban laba alanoo kala ah weli iyo ba waxaana adeegsigiisa loo baahdaa marka aad taxdo dhowr waxyaaloodoo israaci kara marka laga reebo midka ugu dambeeya haddii aan jilciyo weliba waa erey kala qoqoba wax la filaayey iyo wax aan la filaynoo dadka markaa loo sheegayaa ay la yaabaan haddii la isdaba dhigo sida imtixaankii saaka ayaa la soo dhejiyey waxaana ku guulaystay arda badan oo ay ka mid yihiin samatar ashkiro sharmaarke iyo weliba cali oo fasalkiisa ugu damiinsanaa waxaa kaloo hagaagsan inaad tidhaahdo ma maqashay ina hebel in lasoo doonay lagana bixiyey lixdan halaad iyo weliba faraskii hebel ahaa ee reerku ay ku fara adeegi jireen dulucdu waxay tahay iyo waa erey gaarkiisa ah welibana waa mid kale ku waliba adeegsi gooni ah ayuu leeyahay inkastoo sidaan soo tusaaleeyey mar ay israaci karaani ay jirto sidaa awgeed waxaa xiriiriyaha barnaamijyada ku habboonayd inuu yidhaahdo haddana waxaad naga guddoontaan hees hebla oo ay noogu luuqayn doonaan labada fannaan maryam mursal iyo xasan aadan samatar maxaa yeelay in xasan aadan uu maryam mursal hees la qaadaa ma aha wax aan la filayn ma aha wax cidna lagaga yaabsan karo sidaa awgeed baan ereyga weliba halkan looga baahnayn weliyihii uu daawaduhu soo wacayna ma ahayn in codsigiisa uu ereyga weliba dhex geliyo oo wuu ka maarmi karee waxay ahayd inuu yidhaahdo walaal magacaaga iyo meesha aad joogto sidoo kalena waxaa hagaagsan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha in la yidhaahdee aan magacyadeeda ereyga weliba lagu biirin markaasna la dhihin wasaaradda ganacsiga iyo weliba warshadaha oo ah wartabiyihii aan dhegaystay siduu u yidhi maalin kaleba yeelkeeda maanta oo la joogo af soomaaligu warbaahinta ku hadasha ayuu magan u yahay dhallinyaro iyo waayeelba weriyaha hay-adahaas ka howlgala ayaa lagu wada daydaa madax iyo manjaba cid waliba isaga ayay dhaajisaa dabadeedna iyada oo aan loo fiirsan ayaa ereygii uu ku tiraababa haddiiba lagula tiraabaa sax ha ahaadeen ama yaanay ahaane si deg dega ayay ereyadaasi afka kaga mid noqdaan sidaa daraaddeed ayaa weriyaha soomaaliyeed iyo hay-adda uu ka tirsan yahayba waxaa looga baahan yahay intay gartaan culayska xilka saaran inay iska hubiyaan tayada af soomaaliga ay wax ku baahinayaan iyada oo siday beri ahaan jirtay shaqaalaynta hore ee wartabiyaha loo fiirsanayo aqoontiisa afkana lagu tixgelinayo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waxyno toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daajaaw inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gebagabadii idaacaddeenii ayaynu kusii dhownahay haatana dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan mid ka mid ah heesaha ramadaanta
wakiilka arlada joogiina aadami weeye idayla warkaysadan wada rumayno waqaada nebi muxamed maari weydaaran maaye walweli maaye raxmaanka weheshada قلوبنا الله واغفر الله قلوبنا الله يا حيو يا غيور حي حي يا غيور الله أحيي قلوبنا الله واغفر الله قلوبنا الله يا حي يا غيور wanaagsan waa midkaybaa iigu qaadayo wixii igu waajibu weli ii turjumayo iyo wowgii qur'aanka la ii waraabisheeg warweri maaye raxmaanka weeshada xayo xayo yaa qayo أحيي قلوبنا الله واغفر الله قلوبنا يا حي يا غيور حي حي يا غيور أحيي قلوبنا الله واغفر قلوبنا يا حي يا غيور wacdiga khayrkan naftayda kuwaaniyaayo walaala intana hanka jira wax yeelo islaamnimo waa maqsaani oo wada jir weeye dulweyn maaye raxmaanka weeshada xayun xayun yaa qayuum axyee qulubana waqfir dunubana yaa xayo yaa qayuum xayun xayun yaa qayuum أحيي قلوبنا واغفر ذنوبنا يا حي يا قيوم intaydo weer xun maaqashaan waab ka galayo indhaa xuma weysanayan waamigaayo waqtigu eedaam baxaaba weysadam ma seege waweeli maaye raxmaanka weeshada xayun xayun yaa qayuum أحيي قلوبنا واغفر ذنوبنا يا حي يا غيوم حي حي يا غيوم أحيي قلوبنا واغفر ذنوبنا يا حي يا غيوم dhegtaydo weer xun maaqashaan waab ka heestaasi nuyu ammaanka ayaanu ku soo gebagabeynaynaa guud ahaan idaacaddeenii galabnimo ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinayay dhegaystayaal ilaa iyo caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa dhammaan asxaabta v o a oo idinle nabadgelyo قلوبنا واغفر ذنوبنا يا حي يا غيوم حي يا غيوم أحيي قلوبنا واغفر ذنوبنا يا حي يا غيوم
This program has come to you from the Voice of America, Washington.